sharaxan anaa ganacsata ka ah aniguna diyaar waxaan u ahay sanadka kan intiina maqlaysay inti sii maqli doontaba waxaan hayo oo dhan inaan ku bixiyo waxaan hayaa mashruuc la yidhaaho xoreynta iyo xurmeynta xildhibaanka si looga badbaadiyo marka dadka qowlisitada ah oo wadaniinta aan ahayn oo dalada u adeegaya inay xukunka gacanta ku dhigaan waxaan ugu talagalay waxa weeye saddexda boqol iyo sagaal iyo labaatanka xubnood oo baarlamaanka ah inaan mid waliba siiyo boqol kun oo dollar guri u dhigma apartment ha noqdo house ha noqdo meeshuu doonaha looga dhisho labaatan kun oo dollar oo ah relocation magaalo uu kusoo degayo shan iyo toban kun oo dollar oo gaariya shan boqol oo dollar oo mushahar kordhisa iyo laba waardiye ah oo idoodu bixiso intaba bixinteedu waxa weeye waa haddii doorasho ay dhacdo oo aniga lay doorto ayaan diyaar ahay inaan ku bixiyo lacagta ugu badan hadday ummadaasi masiirkooda lagu badbaadi karo haddii aan lagu dooro bilaa miaan sii qadimayn lacagta oo lacagta bixinayn haddaan lagu dooro haya ma qadimayo ma ma qadimayo boqol dollar ma qadimayo waxaanu leenahay waxa weeye lacagaha kuwa soo dhacay oo suugta ah oo dibadda ka keensaday oo ummadda lagu xaqiiqayo kasoo qaada wixii kaasha qaadashadana xalaashada lacagtiina way waxay wataan